wacan oo wanaagsan waa markan iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegayay soomaaliya waxaa soo diyaariya wariyaheyna magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaana halkan ku qaabeeya yuusuf sheekh cadow toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa magaalada muqdisho waxaa markii ugu horreysay dadka ku nooli argagax geliyey dhibaatooyin aan horey looga baran magaalada ayadoo dhibaatooyinkaasina ay noqdeen mid guud ahaan dadka ku nool magaalada muqdisho qayla dhaan gaar ah ka keenay dhibaatooyinkaasi oo u badnaa dhanka bulshada dhibaatooyin ay isku samaynayaan ayaa waxaa ka mid ahaa guud ahaan dil ay isu geysatay haweeney la sheegay in ay maseertay taasi oo ay isgubtay sidoo kale ayaa waxaa magaalada muqdisho lagu gowracay nin isagoo masaajidka ku jira sidoo kale ayaa haweeneyna waxaa laga soo saaray sida lagu waramayo ceel biyood lagu dhex tuuray haddaba arrimahaasi mucjisada leh iyo qaar la mida oo magaalada muqdisho toddobaadkii lasoo dhaafay ka jiray ayaa waxaa warbixinta nooga soo diyaariyey waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar
magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya oo dhan ma ahan wax ku cusub in ay dad shacab ah naftooda ku waayaan qaraxyo ama weeraro ka dhaca meelo kala duwan sidoo kale waxaanan cusbayn in dad shacab ah si gardarro ah laysaga toogto oo ay naftooda ku waayaan hase ahaatee toddobaadkii ugu dambeeyey dhacdooyin cusub oo uur ku taallo iyo saameyn gaar ah ku yeelatay shacabka muqdisho ayaa ka dhacay xaafado ka tirsan caasimadda dhacdooyinka argagaxa leh ee dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa gabar dhallinyaro ah oo dhigata mid ka mida jaamacadaha muqdisho oo jacayl dartiis la sheegay inay isku gubtay nafteediina ku weysay wiil dhallinyaro ah oo xubintiisa taranka iska jaray kadib markii xanuun badan ay ku qabatay dhacdooyinka kale ee dadka muqdisho ay ka naxeen waxaa ka mid ah nin dhallinyaro ah oo masaajid dhexdiisa qoorta looga jaray gabar in muddo alla la-aa oo meydkeeda laga dhex helay ceel ku yaala duleedka muqdisho iyadoo oo aan la ogeyn ceelkaasi in lagu tuuray iyo weliba in ay ayadu isku dhex riday sidoo kale xaaladda magaalada muqdisho ayaa waxaa wax ka bedelay oo shacabka qaarkiis cabsi badan ku abuuray qaraxyo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay qaybo ka mid ah caasimadda kuwaas oo ka duwanaa qaraxyadii hore ee ka dhici jiray magaalada muqdisho waxayna u muuqdeen kuwo aanan lala beegsan xarumo dowladeed ama mas-uuliyiin gaar ah laakiin si toosa loola beegsaday goobaha ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah waxaana gawaari lagu soo xiray walxaha qarxa oo la hordhigay goobo dadku ay ku qaxweeyaan oo laba ah oo ku yaala jidka maka almukarama ee magaalada muqdisho ku geeriyooday dad badan oo shacab ah oo ku dhow labaatan halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad afartan ruux oo kale kuwaas oo weli qaarkood dhaawacyadooda lagu dabiibayo isbitaalada magaalada muqdisho hooyo arda cabdulaahi waxa ay dhashay wiil dhallinyaro ah oo xubintiisa taranka iska jaray kaas oo sidoo kale ku xanuunsanaya magaalada muqdisho in muddo ah waxay nooga waramaysaa sababta ku kaliftay wiilkeeda arrintan wiilkan markayna tigaar gacan loo haay gaargacanasi waa xanuunkaan la soo dhaqay waa gartay madiinan daynaha waa bareelisninkii ayaana ku wadna madiino qaraskiiyan bixin weyna waa iska suuratayna gurigan geeyey gurigi markaan ayaan ku hay haddana way dhacdhacay kaysinayan geeyey haddana qaraskiyan bixin waa waa soo qaatay gurigan keenay hadda waa kana haddana sanay sidii iska dhadhaco lafikadhiiso waanu guska ifiska siiyey halkee baa ku noolaydeen adigu caymiskaan degan anuu caymis
xanuunka haayay muxuu ahaa xanuunka waa iska qadaray in badan marka keen waxaan nidhi waa bareelis intuu bareylis ka ahaa marka qaarka dambe qaarka hore xayuu ka yahay waa gartay imise jir waaye isaga waa laatee laba sanamaan jiro waaye imisuu xamaalinimada ku shaqaysanaya adiga hal sano camal la xamaalayo waa gartay marka waxyaabaha u keenay dhakhaatiirta ma idiin sheegeen bareleyska waxay dhaheen dhakhaatiirtu meeshaas maaragtay halgulaha xoolaha wax ka gaareen taasaa bareliska sababtana dhaheen markuu yaraa miyay wax ka gaareen aday ogaantaada
sidoo kale maxamed cismaan oo ka mid ah dadka deegaanka ee degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa asna waxa uu inooga sheekeeyey dhacdo xanuun badan oo laga dareemay degmadaas iyo qeybo badan oo ka mid ah caasimadda taasi oo ku dhacday gabar dhallinyaro ah oo in muddo a la la-aa waalidkeedna ay baadigoobayeen oo meydkeeda laga helay ceel ku yaala duleedka muqdisho kadibna la aasay
adeer sida raxmaan raxiim adeer gabadh baa muddadan ayaantan baa dhowr habeen ba lalahaa maydka maaragtay goobkeeda lagu maqnaa la raadinayay kadibna gadaashii dambe waxay noqotay iyadoo meel ceela ku jirta oo ku urtay oo ku dhimatay oo ku maaragtay si toolax loogu googoday in laga soo bixiyo akhiritaankiina maydkeedi waa la soo qaaday oo degmada ayaa xalay maqribkii lagu duugay adeer ma garan waa taa waxaan ku weydiinaya adinku marka maxaad aragteen gabadha nabro miyaa ku yaalay loo geystay ka hor inta ceelka lagu tuurin mise ceelka ku dhex dhimataba walaahi adeer arrintaasi arrin baarin u baahan weeye wax haddeer la sheegi kara maaha oo haddeer anigu haddaar faahfaahin ka bixin karo laakiin in la laga soo bixiyey muddo shan habeenana shan maalmoodan camal aha aakhiritaankiina iyada oo meyl oo ceelkaa ku jirtaa la soo saaray baanu un haynaa un xalayna halkaas yaa lagu dhiibay waxa dee maaragtay hawxi saaran xataa lama sigi kara ma ahayn oo qof urtay oo googoday bay ahayd marka sidaas ah un xalo lagu asturay sidaasayna u dhimatay marka wax dilay iyo wax haddaa ku xaqiijin karaana ma jiraan marka kulley arrintaasi arrin haddeer baarin ku jirta weeye sidii unay u dhimatay iyo xaalkeed iyo sidii maydkeedu ahaa hay-adaha ku shaqaloon baa kulleyna weydiin doonaa marka adeer sidaasay ku dhimatay gabadhaasi xalay baana meesha lagu aasay degmada kaxda xalay fiidki lagu aasay dhacdooyinkan uurkutaalada ah ee ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka digay culimada soomaaliyeed kuwaas oo ku tilmaamay arrin khatar ah in qof muslim ah naftiisa uu dhibaato u geysto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم إله سبحانه وتعالى وهو ليه نفتينا هدرين أيو ليه إلهي وامد ذين حريص بدن بركة قفك نفتي سحرمائي كلها هاي وواجب أساسارا marka qofku naftiisa inuu dilo asagoo markaasi waxa weeye u cadaysan dhibaato haysata sida dadka hadda waxa weeye la sheegaayo xubnahooda qaar iska jaraya oo taranka iska goynaaya amba isgubaaya amba wax isku samaynaaya de waxa weeye amarkaas waa amar wujuuga oo nafta la ilaaliyo xurmadeeda waxaa kaloo nabigu dhaha alayhi salaatu salaam qofkii markaasi naftiisa wax ku dila oo maaragtay sun qaata oo suntaas isku dila maaragtay yubcasu yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ayaa la keenayaa ayadoo suntiisi gacantiisa ay ku jirto oo isku dilaayo qofkii maaragtay toohay isku dila sidaas oo kale qofka xabad isku dhufta sidaas oo kale naarta ayaa saas loogu cadaabayaa marka waxa weeye taasu waxay ka dhigan tahay dadka saa isu dilaayo oo oo taranka iska jaraya ama xubnahooda goynaya ama dabka isku ridaaya ayagoo naftooda u caraysan amba dhibaato amba cudur haaya amba qandhahaysa jirahaysa waxaas oo kaleentoo sida hadda aanu maqlaynay waxa weeye intaas waa in xaaraam oo dembiyo waaye marka waxa uu noqonayaa qof adduunka inuu isku cadaabay aakhirana cadaabkii sidaas ugu sii usii gelayo cadaabkii markaasi uu daa'imayo asagoo kii kalena uu dheeryahay hadduu weliba banaysto oo qof banaystay uu yahay waa ku gaaloobayaa waana in arrintaas la iska ilaaliyaa shareecada islaamkana xaaramay ku tahay marka insha allahu tacaala in laga waantoobaan rajayhaynaa dadkana waxyaabaha isku dadayashada ahoo haddii shay cid lagu arko oo dembi uu yahay qof kale uu kusii dayanayo musiibo sii fidaysa weeye ilaahay waxaan ka baryaynaa in dadka alle wax fahamsiiyo dowladda soomaaliya ayaa dhanka kale sheegaysa inay ka hortegayso weerarada lagu qaado goobaha ay isugu yimaadaan shacabka maxamed yuusuf cismaan oo ahaa afhayeenka wasaaradda amniga qaranka ee soomaaliya oo maanta ka hadlayay goob lagu soo bandhigay gaari lagu soo xiray walxaha qarxa oo ay dowladdu sheegtay in la doonayay in weerar loo geysto caasimadda ayaa waxa uu yidhi falalkaas oo runtii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho maqaayado lagu shaaho inay baabuur noocaan oo kale loo yaqaano nooha intay soo buuxiyaan waxyaabaha qarxa ay soo dhigaan shacabkii maxaa layidhaha shaaha cabaayeen ay halkaas nafsadoodii ku waayaan waa dhibaato inteeda la eg waaye waxaan ugu degaynaa dadka shacabka soomaaliyeed inay nolosha yani inay baabuurta lasoo dhigo hortooda goobaha ganacsiga ay ku leeyihiin inaan hortooda baabuur lasoo dhigin magaalada muqdisho waxaa ku soo laabanaya dad badan oo qurba joog ah oo ka soo laabanaya dalka dibaddiisa kuwaas oo dhismayaal iyo horumarro ganacsi ka sameynaya caasimadda sidaasi si la mid ahna weerarada iyo qaraxyada ka dhaca caasimadda ayaa iyana waxay u muuqdaan maalin kasta kuwa qaab cusub iyo nuuc cusub loo sii adeegsanayo xaalka dowladdana waxuu ku soo aruuray cambaarayn iyo waan ka hortagaynaa weerarada dhibaatada ugu badan ay ka soo gaarto shacabka maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho
Thank you.